degmada shangaani ee gobolka banaadir ayaa laga sameeyey ololo nadaafadeed oo ay iska kaashadeen maamulka iyo bulshada ku nool degmada shangaani ee gobolka banaadir ololaha nadaafadeed oo ahaa mid sanad loogu qaadayay bilicda iyo nadaafadda ayaa waxaa si gaar ah loogu sameeyey waaxda mooyaane ee degmada shangaani gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada shangaani xuseen ibraahim macalin iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb qaatay ololahan ayaa ka warbixiyey muhiimadda ololaha nadaafadeed in labadii maalinba maalin la qabto ama maalin dhaaf maalin la qabto shalay maa darad waxaan ka qabanay waaxda hawj maantana waa waaxda mooyaale maalin dhaafkaas ayaan u wadaynaa ama laaba maalin ka bacdiba waa baaqii ahaa saaxiib wejigaada nadiifso waxaan ku guubaabinaynaa dadka inay horta marka hore horta wejigooda nadiifiyaan subax walba qof walba gurigiisa hortiisa nadiifiyo annaguna waxaan la sii daba taagnaanaynaa barnaamijkan oo maalin dhaafka ah ama laba maalin ka bacdiba ah waana nadaafad waana nadaafad nadaafadduna waa midda keliyahoo maaragtay qorxisa ama bilicda soo celisa maanta u soo baxnay inaan fulino amarkii gobolka banaadir maamul gobolka banaadir iyo guddoomiyaha degmada shingaani annagoo ah reer mooyaale waxaan diyaarnahay reer habeen inaan maarata ka shaqey nadaafadda iyo amniga maanta waxaan kaambeyn guud ku qaadnay laanta saddexaad ee waaxda mooyaale goobo badan oo qashiilay waa soo qaadnay hadda gaariga hadda waa naga tegaya marna waa noo soo noqonaa marka alxamdulillah shukur mahad kaambeynka waa fulinay isbuuc hadda mar waan leenahay insha allah tacala iyo maalinta khamiisaaba waana fulinaynaa reer habeen waxaan diyaarnahay inaan fulino awaamirta ka timaado maamul gobolka banaadir ayaa maanta kolley maaragtay meeshan shaqada ka hayay annaga kan maamul ahaana konsolkii oo dhammaystiran ayaan garab taagnayn waxaan leeyahay shaqaa sharaf leh markay dhammaato labadan wiig nadaafadda ah waxaan u gudageli doonnaa tiyo amniga iyo inaan xaafadaha tabeelle iyo tobantiryaba aan tagno maalinna waxaan tegi doonnaa tabeellaha maalin laantaan tegi doonnaa maalin waxaan tegi doonnaa tabeellaha maalinna tobantiryahaan tegaynaa marka waxaan rabnaa waax walba inay isku soo organis garayso annagii kii maamul ahaan ama guddoomiye ahaanna waxaan diyaar u nahay maaragtay qaybta ugu muhiimsan inaan ka qaadanno waxaan u mahad celinayaa baahida gaarka ah oo run ahaantii ah konsalka hadda ku soo biiray oo maanta nala joogo nadaafaddii nagala qayb qaatay
ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmada shangaari ee gobolka banaadir ayaa door muhiima ka qaadanaya saro uqaadidda bilicda degmadaasi